أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha lixaad ee jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus doornimadan kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay camaliyad isishaadiye ah oo ka dhacday mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan cadowga allah ee magaalada muqdisho maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xaqiijiyey in xiriir wanaagsan uu la leeyahay kooxda riddada soomaaliya weeraro dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen murtadiinta ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir madaxweynaha dowladda siliibiyada ah ee maraykanka ayaa mar kale si xun u aflagaadeeyey dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa dowlad tasxiixa u furtay macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray inuu faraha ka baxay amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka riddada ayaa diiday inay ka qayb galaan kulan ay dowladda kenya doonayso inay u qabato mucaaradka ka soo horjeeda xasan gurguurte
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga ah ee al andalus doornimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay camaliyad isishaadiye ah oo ka dhacday mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan cadowga allah ee magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaahi araxmaan araxiim camaliyad istishaadiye ah oo lagu beegsaday cadowga labaatanka jamaadithani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan koo iyo tobanka diseembar laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano xere nacnac oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho camaliyadda istishhaadiga ah ayaa ka dhacday gudaha xerada halkaas oo ay ku feylsanaayeen ciidamo murtadiin ah oo loo diyaarinayay in ay fuliyaan howlgalla shahaadala dirirnimo ah oo lagu beegsanayo shacabka muslimka ah ee ku dhaqan muqdisho iyo hareeraheeda camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fildigii sidii loo qorsheeyey u haleeshay cadowgii la beegsaday waxaana halkaasi ku bakhtiyey ilaa siddeed iyo toban murtad halka dhaawacuna uu gaaraya ilaa toddobiyo labaatan kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
mahadsanid eliyas maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa xaqiijiyey inuu xiriir wanaagsan uula leeyahay kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda yahuudda haweeneyda lagu magacaabo shiriin hasgal ayaa shaacisay in maamulkooda uu xiriir gaara la leeyahay kooxda riddada soomaaliya ee horjoogaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud haskel oo hadalkan ka sheegtay waraysi ay siisay telefishinka yuhuudda ee i nty news ayaa u calaacashay saaxiibada ay ku leeyihiin soomaaliya waxayna sheegtay in kooxda riddadu ay wajahayso xaalad amni oo halis ah intii uu waraysigani socday waxay soo bandhigtay warwar xooggan oo yuhuuddu ay ka qabto kobaca awoodeed ee mujaahidiinta al-shabaab iyadoo tilmaamtay in haddii soomaaliya la wareegaan mujaahidiintu ay saameyn taban ku yeelan doonto maamulkooda haweeneydan ku-xigeenka ka ah wasaaradda khaarijiga ee maamulka sahayanada waxaa kale oo ay ka sanqarisay in soomaaliya oo keliya xiriirkoodu aanu ka koobnayn balse ay sidoo kale xiriir fiican la leeyihiin inta badan dowladaha ka taliya dalalka dhaca qaaradda afrika hadalkan ka soo yiri haweeneydan ka tirsan maamulka sahyuuniyadda ayaa si rasmi a u muujinaya xiriirka tooska ah ee ay la leeyihiin kooxda riddada soomaaliya kaas oo xiriir danwadaag ah uu ku tilmaamay telefishinka yahuudda ee i news mahadsanid cali weeraro dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen murtadiinta ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir howlgalla qarxyo ah waxay ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen degmooyinka kaaraan hilwaa iyo yaaqshid degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda xaawo casir howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen waxay ku beegsadeen gaari cabdibilaah oo murtadiintu ay leeyihiin dhimashada waa hal murtad iyo dhaawaca saddex kale degmada hilwaa gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha qarax lala beegsaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafaddaas ayaa sababay khasaare kala duwan halka degmada yaakshid gaar ahaan xaafadda carafaad waxaa qarax lagula eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka hirdada hal askari ayaa ku dhaawacmay dhanka kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qaraxay ku qaadeen mid ka mid ah xarumaha maamulka hirdada ee jubbaland uu ku leeyahay gudaha magaalada kismaayo waxaana jira khasaare soo gaareen maleeshiyaadka hirdada ee halkaasi ku sugnaa dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka hirdada ee degmada qoryooley madaxweynaha dowladda silibiyad ah ee maraykanka ayaa mar kale si xun u aflagaadeeyey dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba donald trump madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya guud ahaanba isagoo weli sii wada hadallada aflagaadada ah ee ka dhanka ah soomaalida ayuu trump khudbad cusub oo uu jeediyey ku sheegay in soomaalidu ay yihiin wasaq bulaacad ah islamarkaana dalka soomaaliya uu yahay mid aad u xun gaal trump ayaa hadalkiisa ku dhidbay in jaaliyadaha soomaaliyeed ee maraykanka soo galay ay yihiin dembiilayaal gaalkan ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka keliya oo ku fiican sida loo weeraro maraakiibta And we had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few from from Denmark. Do you mind sending us a few people? Send us some nice people. Do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
waxaan lahayn kulan waxaan weydiiyey maxaan mar weliba wadamada liita ee ibirka ah aan uga soo qaadanaa dadkooda maxaan dadka uga soo qaadan weynay wadamo ay ka mid yihiin sida norway iyo swidhen oo aan iyaga xoogaa dad ah haa xoogaa yar un uga soo qaadan weynay denmark oo kale waxaan leenahay sideed u aragtaan idinkuna inaad soo dirtaan dadkiinna haa noo soo dira dadkiinna warwanaagsan sideed u aragtaan middaas laakiin waxaan mar weliba qaadanaa dad ka yimid soomaaliya oo ah meel xun bullaacad ah oo wasaq iyo khiyaano badan dembiyana ay u diiwaan gashan yihiin waxa keliya ee soomaalidu ay ku fiican yihiin waa burcadbadeednimada Places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
ma aan markii ugu horreysay ee madaxweynaha dowladda silibiyadda maraykanka uu weerar afka ah ku qaado shacabka soomaaliyeed waxaana suurtagal ah marar kala duwan inuu sidan oo kale uu u soo aflagaadiyo soomaalida mar walba oo gaalkan uu aflagaadi u geysto soomaalida si gaar ah soomaalida ku dhaqan maraykanka saamayn hor leh ayay ku yeelataa mahadsanid abusheyba wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa dowlad tasxiixa u furtay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadanna waxaad masiix arsenal loo saagaasmay islamarkaana lagu daafurayay dowlad tasiixa oo loo qabanayo macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada gedo ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayadaas waxaa munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimoudiin ugaasyo iyo nabadoonno intay socotay xafladda furitaanka dowladda macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh xayaakallah sheekh maxamed jamaal iyo doctor xanafi xafladatan halkan maanta iftitaaxa yacnii maaragtay furidda ama bilaawidda madarasadatan loogu talagalay tasiixa qur'aanka waxaan leeyahay ikhwaani fila qur'aanka ilaahi subxaana wa tacaala weynayntiisii ayay ka mid tahay waxaad maanta loo socda meesha loo fadhiyaa ilaahi subxaana wa tacaala qur'aankiisa oo la weyneeyo weeyaan qayb ka mid ah wey allah subxaana wa tacaala qur'aankiisa ikhwaani waxaa lagu weynaynayaa horta in la barto lafdigiisa in la barto ayaa lagu weyneeyaa ikhwaani fillah waxaa lagu weyneeyaa macnihiisa in la barto waxaa lagu weyneeyaa in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo innagu dhammaanteenba ka mu'miniin ahaan dad ammaanayaalha inaan nahay dhammaanteenna waarina weydiin doonaa ammaanadaas ammaanadaadiisaanna waxaa ka mida fii kulli sabaaxin wa masaa'in waxaa idinku soo kallahda carruurtii iyo aabbayaashii aabbayaasheen iyo hooyooyinkeen awlaaddoodii iyo beerkoodii baa idinku soo kallahaa markaasaa wax alyaala waxaad doontaan baad ku qortaan ammaanada inaad ilaah uga baqataan baa la rabaa subxaana wa limaada anaga aan gacan u goynaynaa aan u jihaadaynaa oo naloo dilayaa oo naloo tafiiqinaa waxaan ahnay qur'aanka ha lagu camal falo ma suuragelaysaa marka cadaalad ma noqonaysaa nin dhahaa qur'aankan dhammaantiis ha lagu camal falo iyo nin dhahaa maya musaan ka qaadayna nin dhahaa ma suuragelaysaa maya ma suuragelayso runta aan isku sheegno ilaahay aan ka baqno sidoo kale munaasabadda waxaa kelimaad ka jeediyey nabadoonnada kale ah nabadoon cali xiish nabadoonka beesha reer yuusuf iyo nabadoon maxamed nuur xirsi nabadoonka beesha reer washarmaake iyagoona halkaasi ka jeediyey dardaarano kala duwan waxaan u mahad celinaynaa raggan dhallinyarada oo kitaabka ilaahay xambaarsan oo ardada ka soo tegey oo la rabo in wax loo siyaadiyo si ay ugu noqdaan meelihii ay ka imaadeen una anfacaan man tacallama alqur'aana wa callama ilaahay dadkiisa waxaa ugu fiican qofkii barto diintiisa haddana baro dadka adinka waxaad tihiin dadkii diinta dadka inuu barala rabay alculamaa warasatulambiyaa inaad soo saartaan jiilal difaaco kuwaas mustaqbalkana kitaabka ilaahay ku xukuma ummadda muslimka kana hortaga cadowga iyo gaalada bartana dadka wadda ay mariyaan adinkan kuwaas sidaa soo saartaan baa laga rabaa si kuwaas aad u soo saartaan waa adinka shaksi shaksi qof walbaba naftiisa mas-uuliyadda saaranna uu ogaado fursad baad saaka haysataan dad badan oo aad ka soo tagteen aysan haysanin maxaa yeelay inta aad taqaanaan nimaan aqoonin baad saaka ka soo tagteen waxaa la rabaa qalbiga aan ku qabanno ajirna aan u niyoonno inaad waxna naftiinnana u barataan ummaddana aad wax u barataan waa kuwa dalka iyo diinta iyo dadka inay waxtaraan la rabo waaye yaa la rabaa haddana heerkaas inay gaarsiiyaan waa adinku sead ku gaarsiinaysaan waxaa naloo sheegaya inaan xambaarno ka run sheegno u dhabar adeegno soo celcelinno gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona la dardaarmay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee dowladda tasiixa loo furay culammada halkan fadhiso ee macallimiinta ah ee ka yimid gobolka waxaa weeyaan daafihiisa kala duwan waxaanu leeyahy jazaakum allaahu khayran misaayaad gaar bayd leedihiin gaar ahaan raggiinna maanta halkan fadhiyo waxaad dhaheen dad ayaga iswado rabitaanna ku jiro siyaado cilmina dalbaayo waa misaayaad gaar ah ee dowladda leedahay macallina wakhtiga wuu yaryahay waxaan kaa rabnaa in adigana wakhtigaagii in juhdigaada adaga adag laba laabto macnaha waxaan rabnaa wakhtiga nagu yar iyo waxa aan qaadanayno in aan waxa qaadanayn ay bataan macnaha dowladdan loo furay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayadda ayaa qaybka dadaalka iyo juhdiga ballaaran uu bixinaya maktabka dacwadda sar u qaadida heerka waxbarashada madaarista qur-aanka kariimka mahadsaned casaam madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa qira inuu faraha ka sii baxay amniga magaalada caasimada ee muqdisho walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda riddada ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay fashilkii amniga haysta kooxda riddada ee uu hogaamiyey murtad gurgurte shariif murtad oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee waayajoogga ah ayaa sheegay in xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ay tahay mid halis ahaa isagoo ka jawaabaya su'aalo laga weydiiyey doorashooyin gaaleedka uu wato murtad xasan gurguurte ayuu sheegay in xaaladda kooxda riddada ku sugan tahay ay tahay mid khatar ah mujaahidiinta al-shabaabna ay culays amni saareen magaalada muqdisho wuxuu tilmaamay in hadda walaac laga qabo jiritaanka kooxda riddada madaxda riddadana ay marna habaabinayaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada muqdisho amniga dalka maanta wuxuu malayaa meel halis ah oo qof walba oo arrimaha soomaaliya ku mashquulsan ama dadka soomaalida welwel ay ka qabaan ma sii jiri karaan dadkan magaalada muqdisho waxaan ognahay in shabaab ka buuxo inuu shabaab ku hareeraysan yahay haddana dowladdu waxay ku adkaysanaysaa doorashan ka qabanaynaa mas-uuliyadda yaa qaadaya haddii dadku dhintaan hadday dadku kaliya ka fikiraan doorashaa dhacday doorashaa dhacda macnaha ma samaynayso waxa macnaha samaynaya waa natiijada waxaan u malaynaa haddaan runka sheegayno magaalada muqdisho in khatar badan ay dareemayso waxaan la soconnaa yani shabaab nimankaas argagixisada ah inay aagaga ku dhow magaaladan muqdisho ay soo buuxiyeen waxaan ognahay dad badan oo dadkoodii inay dhex joogaan marka doorasho in la qabto qof iyo coda ayadoo hanaankeediba aan laga heshin oo waxa hadda tartamaya hal xisbi dhexdiisa ay yihiin oo aan wada ognahay oo weliba axsaabtii madaxweynaha la gashay heshiiska ay ka wada baxayaan oo kuwana ay ka baxeen kuwana ay ka baxayaan in la yidhaahdo magaaladu waa amni doorasho xor oo xalaalaha ka jirta aniga waxaan u arkaa nasiib darre aad u weyn iyo wakhti la beerdarraynayo iyo lacag lagu ciyaarayo hadalka murtad shariif sheekh axmed ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda kuwaasoo lagu beegsanayo saraakiisha iyo maleeshiyada murtadiinta warbaahinada reer galbeedkana ka diirinayaan xaaladda ay ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwan ugu dambayntiina qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka riddada ayaa diiday inay ka qayb galaan kulan ay dowladda kenya ay doonaysa inuu u qabato mucaaradka ka soo horjeeda xasan gurgurte sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa sheegaya inuu fashil ku dhow yahay kulan ay qorsheynaysay dowladda kenya inay u qabato mucaaradka ka soo horjeeda dowladda riddada ee xasan gurgurte kulankani oo abaabulkiisa uu leeyahay maraykanka ayaa waxaa loo xil saaray qabsoomidiisa dowladda kenya gaar ahaan taliyaha sirdoonka kenya inuu shirgudoomiyo waxaana ujeeddadiisu ahayd sidii la isugu soo dhoweyn lahaa mucaaradka iyo gurgurte iyo in dib loo dhigo shirka mucaaradka ee lagu wado inuu bishaani ka dhaco magaalada kismaayo wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in dowladda kenya ay shirkaani ku casuumtay mucaaradka isugu yeeray golaha samata bixinta axmed madoobe siciid deni iyo farmaajo balse ilixog ogaal ah waxay tilmaamayaan in murtad farmaajo uu iska diiday ka qaybgalka shirkaasi xilli hadda magaalada nairobi ay ku wada sugan yihiin axmed madoobe iyo xubno ka tirsan golaha samata bixinta mucaaradka muddooyinkii lasoo dhaafay gaalada caalamka ayaa culisyo xooggan saarayay mucaaradka iyo kooxda riddada ee xasan gurgurte iyadoona digniino loo diray dhinacyadaasi inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee la isku khilaafsan yahay mahadsaned yaasir warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu